Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa martigelisay olole caafimaad oo ndafeeqis ah kaasoo loogu talagalay dadka ku nool deegaanada go'doonsan ee gobolka. Ololahan caafimaad oo ay soo qabanqaabiyeen dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo sidoo kale Doctor Shaafi oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa si gaar ah diiradda loo saarayay bukaanada qaba xanuunada indhaha sida indho-beelka, xanuunada keena arag la'aanta, iyo dhibaatooyin kale oo aragga ah. Dad badan oo isugu jira waayeello, carruur iyo dad kale oo xanuunada la dhibaateeyay muddo dheer ayaa ka faa'iidaystay adeegyadan caafimaad. Madaxa isbitaalka Shifa ee magaalada Xudur ayaa bulshada magaalada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan qalliimada indhafeeqista ah.
qaabilsannahay dhinaca indho oo professionalka ahay dhinaca Soomaali marka la yidhaahdo dhakhaatiirta indho ee dhakhtarka marka iidan ku gumax deliyaan ee qoyo us markaasi santanin qoy iyo uniin markaasi welaan markaa soo dhaweey faylayaan marka way dhawaayna marka deegaankiisa iyo degmadiisa dhammaan ee bulshada ka nool ee degmada Xudur iyo nawaaxiga may baan sheegana marka in toorki ee xarunta Shifa us wax ka degi shaqada marka us meelasay ku bilaawi ee lagu bilaabo saacad marka in toorkaasi marka us shaqeeyahay ee maalmo yar koobana markaasi us hoolisii wada doon bulshada marka way baan sheegana in ay ku faa'iidaystaan marka fursadaas qaaliga ah
Dhinaca kale, Doctor Shiine oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee sameeyay ololaha indhafeeqista ayaa ka warbixiyay howlaha ay degmada Xudur ka wadaan.
wixii qalliina loo samayn kara loo sameeyo wixii la daweyn kara la daweeyo ee wixii talo la siin kara la siiyo ee saa la socotaan waxa weeyaan ee dadkeena waa iska danley weeyaan waa dad dan yara ee dad badani ma awoodi karaan meelaha aan joogtada u nimaadno ee ama aan deganahaba inay yimaadaan ee magaalada baydhabo iyo beledweyne joogtaan u nimaadnaa sanadkii afar jeer saddex jeer ayaan nimaadnaa laakiin dad badan aan soo gaari karin yaa jira oo gobolkan bakool ku xaniban aan iman karin oo dadka aan soo gaarsiinayn marar badan xamar baan ka shaqaynaa stoo ku yaalla laakiin dad yar baa soo gaara
Ololahan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in lagu caawiyo dadka ku nool deegaanada ay saameeyeen colaadaha iyo go'doominta kuwaasoo aan helin adeegyada aasaasiga ee caafimaadka. Waxaana la filayaa in ololahani kale oo caafimaad oo noocan oo kale ah lagu qabto deegaano kale oo ka tirsan gobolka Bakool iyo gobolada deriska la ah si loo gaaro dadka u baahan adeegyada caafimaadka ee aan helin fursadahaasi.